Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gargaarka iyo Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa gudoomiyay kulan ay hay'adaha gargaarka iyo wasaaradda ay ka qaybgalayeen kaasi oo diiradda lagu saarayay arrimaha bini'aadantinimada ee ka jira deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo sidii loo xoojin lahaa wax ka qabashada arrimaha bini'aadantinimada ee deegaanada ka jira. Wasiirka ayaa sidoo kale hay'adaha shirka ka qaybgalay la wadaagay safarkii shaqo ee uu ku joogay magaalada Nairobi, kulamada kala duwanaa oo halkaasi uu ka soo qaatay ee diiradda lagu saarayay sidii loo caawin lahaa dadka xaaladaha bini'aadantinimo ay ku haystaan guud ahaan deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo horumarinta ka warqabka dhanka isbeddelka cimilada iyo roobabka laga filayo inay ka da'aan deegaanada maamulkaasi. Cabdinaasir Cabdi Caruush, Wasiirka Wasaaradda Gargaarka iyo Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlaya waxyaabihii shirka ka soo baxay ayaa yiri sidaan.
waxaa ilaahay mahadiisa inuu noo qabsoomay kulankii ee hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka Ee, kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini'aadanimada statetka waxaan ugu mahad celinayaa kulankaas waxaa goobjoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya Ee, shirka ee, markuu bilowday ee, waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka ka hadasha xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisa hay-adda un-ka ee la yihahdo un ocha oo dhinaca coordinationka nagala shaqeysa Een, kulankaas waxyaalaha een, update-ka ocha iyo wasaaradda soo soo een, jeediyeen waxaa ka mid ahay een, assessment ama xog aruurin lagu sameeyey degmada waajid gaar ahaan dadkii ka soo barakacay dagaalada ka dhaca degmada luuq iyo wixii la- waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorsheysan Een, waxaan aada ugu mahad celinaa dhowr hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kale hay-adda mardo hay-adda actad hay-adda gareedo hay-adda d r c n r c save the children ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah inay qoysaskaas siiyaan qaarna ay bilaabeen inay diiwaan geliyaan waa u mahad celinaynaa gurmadkaasi hor dadkaas hadda u bilaabanayo Een, oo dhibaato aada u weyn ka soo gaartay oo guryaheeda laga soo barakiciyey nasiib darro Een, qodobada kale oo shirka lagu soo bandhiga waxaa ka mid ahaa een, qaybta u qaabilsan een, hay-adda een, UN-ka kalastarka qaybta cuntada food security u qaabilsan oo warbixin ka soo jeediyey adeegyada dhinaca een, gargaarka ha noqoto dhinaca cuntada lacagaha dadka la siiyo oo aada u een, u tabarta daran meeshay marayaan